musxafadeed kasoo baxay dowlada soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay duqeyn ay ciidamada maraykanka iyo kuwa milatariga soomaaliya ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose duqeyntan ayaa waxa ay ka dhacday degmada janaale waxa ayna dowlada soomaaliya ay sheegtay in duqeyntaasi lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab qoraalka kasoo baxay dowlada federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqeyn ka dhacday janaale lagu dilay afar xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab war-saxaafadeedka oo qornaa sidan ayaa lagu yidhi ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibadooda maraykanka ayaa ka fuliyey aagga degmada janaale ee gobolka jubbada hoose duqeyn diyaaradeed oo bartilmaameedkooda uu ahaa kooxda al-shabaab waxaana duqeyntaas lagu qaarijiyey afar ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya ilaa haatan kama haysan hadlin duqeyntan howlgalka maraykanka ee qaaradda afrika ee africom maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii kordhaya duqeymaha diyaaradeed oo ay wadajirka ay u fuliyaan howlgalka maraykanka ee qaaradda afrika ee africom iyo ciidamada xooga dalka kuwaas oo ay la beegsadaan shakhsiyaadka muhiimka ah ee al-shabaab iyo saldhigyada kooxdaasi ay ku leeyihiin deegaanada ay ka maamulaan gobolada dalka